بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته intaas kadib horta marka hore anoo ka faa'iidaysanaya fursadan waxaan tacjo u daraynaa dhammaan dadka soomaaliya muslimka ah oo halkaas ehladoodii iyo qaraabadoodii ay ku geeriyoodeen ilaahi subxaana wataala dadka meesha ku dhintay alla naxariisto dad muslimiin ah oo soomaaliyeed inay yihiin anagu waa aaminsannahay inta dhaawacana ilaahay subxaana watacaala ilaahay maaragtay ha caafiyo gaar ahaan meeshan waxaan lacaynaynaa maxaanku dhahaa wariye mucalimow oo nin la yaqaan ah oo maaragtay aad iyo aad waxun dhaa soo gaaray ilaahi subxaana watacaala inuu caafiyaan rajeynayna asaga iyo dhammaan inta maxaanku dhaawaca ah inta kadib weerarka meesha ka dhacay dee weeraradii ay qaadi jireen nimankaas qayb kamida weeye oo dadka muslimiinta soomaaliyeed meelaha ay degan yihiin oo noloshooda cad ay ku maareynayaan oo deegaan ah ama meel wax laga cuno ah ama meel maaragtay maara noocaas ah in la weeraro hadda midii horreysay ma aha laakiin middaa waxay ku xun tahay sida ka muuqato waxay ku talagaleen in dadka halkaas jooga dhammaantood ay wada baabiyaan bay ku talagaleen maxaa yeelay weerar xabada ah oo cidna aan loo aabayeelaynin oo dadka lagu furahayo ayaa ka dhacay meesha la yidhi qarxyo badan bay ka rideen meesha wakti habeena oo dadku maxaanku raa mugdi ayay ahayd dadka meesha maxaanku ahaa nooc kasta isugu jira ayay ahaayeen marka xasuuq wax la odhan karo inay ka geysaan meesha ayay damceen waxayna ka mid tahay afkaartooda guraacan iyo mabaadi'da ay sida halda khaladka ah ay u aaminsan yihiin bay ka mid tahay dad muslimiina oo soomaaliyeed oo meesha jooga waxay rabaan ha ahaadeen waxay rabaan dee ha sameynayaae in la dilo oo dhiigooda la banaystaa waxa maxaanku raha diinta islaamka goshahay maaha in dadka la cabsi geliya maaragtay diinta islaamka way xarintay nabigu sal allau alayh wasalam wuxuu ku yidhi xadiis saxiixa laa yaxilu limriin muslimin laa yaxilu limuslimin an yurawi akha muslim qof muslim uma banaana inuu adagagaxgeliyo walaalkiisa muslim ah soo garanaysid marka ummad dhan baa la agagaxgeliyey oo rag leh oo dumar leh oo xataa carruurda ku jireen ayaa la sheegay dad waxaa la sheegay meesha lagu baaba ku baaba qoys dhan baa la sheegay meesha ku baaba-ay oo hooyadii iyo aabihii iyo carruurtii marka meel noocaas oo kale ah oo dadka noocaas ay joogaan in xabada lagu furo qarax laga rido hada runtii fahamka khaldan iyo diinta sida khaldan loo tarjumahayo iyo maskaxda wareertay qayb ka mida oo markasta soo noqonaysa bay ka mid tahay